samayntooda oo dhammaystiran cusbitaalka qudus waxaa kugu diyaara shaqaale macaamiisha iyo bukaanka ugu adeega si hufan islamarkaana qanciya kuguna soo dhoweynaya gacmo furan iyo qalbi nadiif ah waxaa kaloo qudus oo idiin diyaariyey qalab casri ah sida altarison e c g iyo x-ray
bismillahi raxmaani raxiim salaamu ullahi calaykum waraxmatullahi tacala wbarakaatuh kulan wacan wanagsan dhegeystayaal saaxiibyaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhura idaacadda radio kismaayo codka jubbaland waxaana la diyaar ah anigoo ah maxamed ibraahim karaama qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland iyo saraakiil ciidan ayaa waxa ay booqdeen jiidda hore ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo kuwa xooga dalka oo halkaasi ay kormeer ku gaareen maamulka koonfur galbeed waxa ay gacanta ku dhigtay xubin ka tirsan kooxda al-shabaab guddiga gurmadka fatahaadda beledweyne oo ka hadlay cabsida laga qabo in uu fataho webiga shabeelle dowladda federaalk soomaaliya waxay magaalada muqdisho ka dejisay sagaashan iyo saddex muwaadin oo laga soo celiyey dalka suudaan haweenka kasoo laabtay xeryaha dhadhaab ee kenya oo hal abuur ganacsi ka hergeliyey magaalada kismaayo akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka oo la kulmay dhaxal sugaha sacuudiga xilli xiisad ay u dhexayso labada dal waa sacuudiga iyo maraykanke qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah oo ay ka mid tahay xubinta ciyaaraha ayaad warkayga ku dheysan doontaan insha allah
waa kuma warwaageedii maxaa u dambey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa hagaag soo noqod wanaagsan saaxiibada qaaliga ah sideedda bisha shanaad sanadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka waa maalinimo isniin ah warkana waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed ibraahim kraama haddii aynu ku bilowno madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland iyo saraakiil ciidan uu markaa kormeerka ku wehelinayay ayaa waxaa markaa ay tageen goobaha jiida hore ee dagaalka ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale kuwa xooga dalka warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya waryaheena cabdimajiid cabaas aadan fantasig
kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kormeeray jiidaha hore ee howlgallada ay ka wadaan ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ujeedka socdaalka madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa ahaa dardargelinta howlgallada dib u xoraynta dalka oo wejigiisa labaad guud ahaanba dalka lagaga dhawaaqay dhiirigelinta iyo ukuurgelidda xaaladda ciidamada jiidda hore ku sugan sidoo kale kormeerka indhaindhaynta xaaladda dadka ay fatahaaduhu saameeyeen waxaana wafdiga ay soo mareen deegaanada bulaguduud jannaa cabdalle singaleer fargogo iyo sidoo kale barsanguni halkaas oo uu mid mid markaa kula hadlay ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud ayaa sidoo kale ciidamada ku ammaanay in sida ay xilligan u xaqiijiyeen amniga guud ee deegaanada xilligan laga ciribtiray kooxaha khawaariijta waxaana sidoo kale uu sheegay in dhowaan la bilaabi doono wejiga labaad ee howlgalka lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada al-shabaab waxaana uu sheegay in diyaar garow xilligan ugu dambeeyay ay ku jirto dowlad goboleedka jubbaland taas oo la filayo in dhowaan loo ruqaansado deegaanada kale ee ay xilligan markaasi ku sugan yihiin kooxaha argagixisada madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda xilligan ay leedahay in kooxaha argagixisada laga dulqaado deegaanada xilligan ay curyaamiyeen fariisankan janaax cabdalle muhiimadda oo noo leeyahay inaad dareentaan annagoo raalli ka ah u hambalyaynayno garab taagan waxa la wixii baahidooda waxaan ku dabooli karna ku daboolayno haddana waxaan rabnaa inaan u gudbinno hambalyo iyo boogaadin saraakiisha iyo ciidanka ku sugan deegaanka janaax cabdalle geesinimada iyo dadaalka ay muujiyeen iyo sida cadowga u quusiyeen sideeda qofka xagga markuu ku socdo waa bir kan baadil ku socdana waa bac ilaahay bir buu idin ka dhigay ciidamada jubbaland sababto ah niman xaq daranoo nabadda iyo dadka barakicinaya nabadda burburinaya oo nolosha bini aadmigaba aan ogoleen oo dalka iyo dadka iyo diintaba dan aan u hayn waayo waxaa aad ka hor jeedaan ood la dagaalamaysaan geesinimadiinna iyo dhiiranaantiina waa idinku hambalyaynaynaa dowladda jubbaland way idin og tahay annaga mudnaanta koowaad waxaa noo leh ciidanka midda labaad waxaa noo leh ciidanka midda saddexaad waxaa noo leh ciidanka tan afraada arrimaha bulshada horumarinta iyo dhinaca dhaqaale dhinaca caafimaad dhinaca biyo iyo dhinac walba tan afraad baa arrimaha bulshada gelaynaa laakiin ciidanka muhiimaddaas ayuu noo leeyahay waad nagu talagelaysaan waxaan rabaa reer janaac cabdalle inaan ugu bishaareeyo codsigii ay soo jeediyeen oo ah raashin gurmad deg deg aan u baahannahay sida ugu dhaqsiyaha badan baa raashin gurmad baa laidinkugu keenayaa ku bishaaraysta difaaca aad u adag waa idinkaga mahad celinaynaa waxyaalaha soo jeedayseenna dadka gurmadkiisana waan qabanaynaa haddii alla idmo daawo waa keenaynaa haddii alla idmo raashin waa keenaynaa bacyaal waa keenaynaa shacabka wax alla wixii loo qaban kara waa u qabanaynaa intaa waxaa noga sii horrayso arrinta difaaca ugu daran ah oo in dhulkaa la banneeyo dhulkan waa banaynaynaa taliyaxiis waa maqlaya laga bilaabo berito aaggan garaska shaqaa laga bilaabaya waa ku soo noqonoqonaynaa amarna waad qabtaa in dhulkaani cageefada la keeno shaqaalihiina la geliyo annana si alla sidii qarashka loo heli lahaa baan ka shaqaynaynaa laakiin ciidanka iyo adiguba waa sheegteen muhiimadda ay leedahay bannaynta deegaankan cadowgana waddada keliya oo lagu daba kici kara waayo marka arrintaasna saraakiishu waa ka ballan qaaday dadaalkaa ku jirtaan aad iyo aad ayaan kugu hambalyaynaynaa waa soo gurmaynaynaa haddii alla idmo ilaah baa gurmad leh laakiin dowladda jubbaland way dadaalaysaa sida uu dhaqsiyaha badan waxbaa laydin soo gaarsiin doonaa haddii
waa hagaag aad u mahadsan yahay waryaheena cabdilmajiid cabaas aadan fantastic ayuu kaasi ahaa maamulka koonfur galbeedna waxa ay gacanta ku dhigeen xubin ka tirsan kooxda al-shabaab warkaasi waxaa inoo faahfaahinaysaa waryaheedna kaafiyo cumar ugaas
ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa gacanta kusoo dhigay xubin ka tirsan ururka al-shabaab kaasoo saraakiisha ciidamada ay sheegeen inuu doonayay inuu si dhuumaaleysi ah kaga safro garoonka diyaaradaha baydhabo si uu falal amni darre ah oga soo fuliyo magaalada galkacyo xubintan ka tirsan al-shabaab oo magaciisa lagu sheegay ibraahim cabdulaahi jaamac oo gudaha al-shabaab looga yaqaano fahad ayaa sheegay in aabihiis uu ku tashkiiliyey kubiirista al-shabaab isaga oo ku sugan magaalada galkacyo islamarkaana uu tababar kusoo qaatay degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe si uu ummadda soomaaliyeed u dhibaateeyo waxa uu sheegay markii la qabanayay garoonka diyaaradaha ee baydhabo madax ka sarreysa ay ku amreen inuu tago magaalada galkacyo uu ku dhashay si uu falal amni darre ah kaga geysto saraakiisha ciidanka hay-adda sirdoonka ee nisa saraakiisha ciidanka hay-adda nisa ee koonfur galbeed ayaa sheegay in ninkan ay xogtiisa ay hayeen muddo ay ku raad joogeen islamarkaana haatan ay ku wareejin doonaan laamaha ammaanka ee soomaaliya
guddiga gurmadka fatahaadda ee beledweyne waxa ay ka hadleen cabsida laga qabo in uu fataho webiga shabeelle isagoo markaa in badan saameyn weyn uu geystay webigaasi xilliga uu fataho walaac badan ay ka muujinayaan guddiga daawud usmaan alkhasala ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa sii kordhaya cabsida iyo walwalka ay qabaan dadka shacabka ah ee reer beledweyne in uu fatahaad ku sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay ka badqabeen afartii sane ee lasoo dhaafay inuu fatahaad uu sameeyo webiga cabsida iyo walwalka dadka reer beledweyne ayaa timid kadib markii si aada uu u kordhayo qulqulka biyaha webiga ka imanaya dhanka dalka etoobiya iyo roobabkii guga ee xilligani ka da-aya dalkaasi etoobiya ayaa lasoo warinaya inuu si kala go' lahayn u soconayo heerka cabirka webiga shabeelle ee dhex mara beledweyne ayaa gaaraya halkii ugu sarreysay iyadoo lasoo sheegayo in webiga karkaarada uu jebiyo gudoomiyaha guddiga gurmudka fatahaadda magaalada beledweyne xaaji cismaan dhagaxow haruuro oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in biyaha xoog leh ay xilligani ka imanayaan dhanka dalka etoobiya uuna tilmaamay in ay tahay waxaa keenaya cabsida ugu weyna biyaha webiga ayaa magaalada beledweyne saddexdii sane ee lasoo dhaafay dadka way degan yihiin biyahaasina oo kala go' lahayn oo dhex mara biyaha ayaa waxa uu sheegayaa in etoobiya ay ka imaanayaanna biyaha intooda badan waxa uuna sidoo kale uu sheegay in guddoomiyaha cabsida ugu weyn ay dadka ay qabaan ay tahay in webiga uu ku fataho dhanka biyo xidheenka cabsida kale oo ay dadku muujinayaan ayaa waxa ay tahay dhinaca kale ay sheegayeen in ay meesha ka saarayaan roobkii ka da-ayay iyo weliba dalkaasi etoobiya iyadana taasi ay keentay in uu xooga usoo kaco fatahaad webiga uuna muujinayo in biyo fara badan ay soo gaariyaan gabagabadii guddoomiyaha ayaa hadalkiisa sii raaciyay in ay jirto rajo lixdan iyo afar biyo xidheenka ay ka sameynayaan gudaha iyo weliba daafaha magaalada in ay hoos u dhigi karto cabsida laga qabo inuu webiga ku fataho beledweyne
haweenka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa ay markaa bilaabeen in markii ay kusoo laabteen dalkooda ay samaystaan hal abuuryo ganacsi kaafiso cumar ugaas ayaa warbixinta warkan mar kale inoo haysa qaar ka mid a haweenka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga kenya ayaa fikrad ganacsi oo cusub ka hirgeliyey xaafadii midnimo ee magaalada tani kismaayo haween kale oo gaaraya sideed dumar ah ayaa hirgeliyay xarun lagu dhaqo digaaga taasoo hilibkeeda iyo welibana ukunteeda ay u iibgeeyaan goobaha ganacsiga ee magaalada kismaayo xaliimo cali moxamed ayaa sheegtay in boqol xabo oo digaaga ah ay ku bilaabeen ganacsiga balse caqabad dhinaca cunnada digaaga ay la kulmeen oo ay digaagu uu ka dhammaaday mar kale ayaa waxaa taageero ay ka heleen wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland hay-adda s w s o iyo hay-adda j i z oo haweenkani ku taageeray kun xabo oo ukun ah iyo welibana dhismaha xarunta lagu xanaaneeyo digaaga xaliimo cali maxamed ayaa ka waramaysa sidii lagu bilaabay ganacsiga digaaga
waa hagaag dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda radio kismaayo codka jubbaland inta aanan u guda gelin akhbaaraadka dibadda xubinta ciyaaraha ee warka alkhasala ayaa noo haya
aada baad umahadsan tahay ikraam door wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duhur waxaanu kusoo qaadan doonaa kulamo la ciyaarayo premier leaga kulamadaas ay ciyaarayaan fulham iyo leicester city brighton of albion weliba everton northern forest iyo weliba southampton ayaa sarki doona dhanka isriga taleeri kulamo ayaa la ciyaaraya emboli iyo weliba sirlanta udines iyo weliba sambadoria sassuolo iyo weliba bologna kulamadaas ayaa la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka duhur waa egeyntaan dibida kugu celiqa warka inaga horeeyay karaama
khasaale ayuu kaasi ahaa oo xubinta ciyaaraha oorka inuu akhrinayay baraadka dibaddana markaan eegno la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka dhinaca markaa amniga u qaabilsan joe biden ayaa waxaa uu axadii uu markaa kulan uu la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan xilli ay jirtay xiisad u dhexaysa labada dal labada mas-uul waxa ay ka wada hadleen sidii markaa dib lagu soo celin lahaa xidhiirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyay labada dal iyo sidoo kale in mar walba la ilaaliyo saaxiibtinimada iyo wadajirka labada dal labada mas-uul ayaa ku ballansan kulan kale oo markaa iyadoo aan la shaacin xilliga uu dhici doono iyadoo kulankaasina maraykanka uu doonayo in uu ka dhaco dalka maraykanka guud ahaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo codka jubbaland oo idiin akhrinayay anigoo ah maxamed ibraahim karaama farsamada alkhasaalah ayaa iga caawinayay tan iyo kulan dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan allah